asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii eebba idmahayo aynu dhinacyada badan iskala eegno innaga oo ku salaynayna erey bixin ujeedda bixin iyo itimaalin intaba iyo qaybaha kala duwan ee noloshu ay leedahay waa xubinteennii aan sida joogtada ah isula qaybsan jirnay waxyaalaha ku duugan ama waxyaalaha iyada ku dhex aasan ama waxyaalaha ku malaasan ama waxyaalaha ku dadan iyo kuwayaalaha ku daboolan intaba middeennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii saddexleyda ahaa mid ka mid ah haddii eebe idmo waana xubinta ina dhahaysaa waxaa la yidhi saddex baa rag lagu hagaa waxaa la yidhi saddex baa rag lagu hagaa saddexda ragga lagu hagaayay maxay tahay waa saddexdan soo socda kow waxaa la yidhi cududoodoo laysu keeno calafkoodoo la midheeyo cadhadoodoo la maareeyo waxaa la yidhi saddex baa rag lagu hagaa cududoodoo laysu keeno calafkoodoo la mideeyo cadhadoodoo la maareeyo saddexdaasaa rag lagu hagaa bayna leedahay xubinteennan murtida maanta marka lagu leeyahay saddexdaasaa rag lagu hagaa waxaa weeye waa qaabka ragga lagu wadi karo midda koowaad cududoodoo la mideeyo ama cududoodoo laysu keeno haddii ragga cududiisa laysu keeno dee raggu xoog buu yeelanhayaa oo rag xoog leh ayuu noqon hayaayo dalalka hadda cududooda mideeyey ee cududoodii dhaqaale ahaaneed iyo cududoodii dad ahaaneed iyo cududoodii wax soo saar iyo cududoodii midnimo iyo cududoodii militari iyo cududoodii dadeed iyo cududoodii waxoo dhanba dadka mideeyey ama dalalka mideeyey waa maanta dalalka adduunka ugu dhaqaalaha fiican ka ofeer maanta dalalka adduunka ugu liitahay waa kuwa khilaafka iyo burburka iyo isqoonka iyo dagaalku uu ka jiro laakiin dalkii hal dhinac ka wada jeeda maanta cidna adduunka waxba kama qaadi karto ayay ku leedahay waa midda koowaad waa cududoodoo la mideeyo waa midda labaadee calafkoodoo la mideeyo wax alla waxay xoolahayeen ayaa laysu keenhayaa waxaa laysu keenayaa si siman baa laysu qaybinhaya kuwa danyarta waa la quudinhayaa waa la rajigelinhayaa waxbarasha awlaadoodii la siinhayaa kor baa loo soo qaadahaya saraa loo soo qaadahayaa si uusan u dareemin kuwan dhaqaalaha badan haystaay inay ku danaysanhayaan sababtoo qofku hadduu shaqana helo meeluu ku hoydana helo ilmihiisana tacliinu helo caafimaadna helo dee waad aragtaaba durba nolosha qaybaheedii dhibka badnaa aas-aasiga ahaa ayaa ka degahaya mar haddii qaybaha aas-aasiga ay ka degaanna qofku dee qof caadi ah ayuu noqon hayaayo waa midnimadii ayaa muuqanaysa markaasoo wanaagga uu haysto buu ilaashanhayaa qof wanaaggiisii ilaashaday buu noqon hayaa waa midda saddexaadee waa cadhadoodoo la maareeyo markay iyagu isu cadhoodaan ama iskhilaafaan waa in wax maareeya la helo oo ama talis caadil ahoo iyagoo khilaafaadka dhexdoodaa xalliya la helo ama haddii laa kuusama ogolyahay xeer haddii laa kuusama ogolyahay dhigan oo qof walba ciqaabtiisa siinhaya oo maareeyo qof walba khaladka ula imaado ama khaladka uu galo qof walba ciqaabtiisii marsiiya oo lagu kala maareeyo iyagu si ayna isu qoominna waa in la helo saddexdaas qaybood saddexda qaybood ba waxaad moodaa soomaalidu inay ka maran tahay laakiin af ahaan iyo dhaqan ahaan innaga afkeenna hooyo waa ay ku jirtaa waana tan haddaba mahmaada saddexleyda aad ka aragto waxaa la yidhi saddex baa rag lagu hagaa cududoodoo laysu keeno calafkoodoo la mideeyo cadhadoodoo la maareeyo saddexdaasaa rag lagu hagaabay ina leedahay xubinteennan murtida maanta markaad afkeenna hooyo fiiriso waxaad arkaysaa meelo fara badan in haddii eebba idmahayo talooyinka iyo tusaalayaasha iyo murtida iyo xigmadda afkeenna dhex taalla inayna madaxdeenna iyo xitaa hooyooyinkeenna dhallinyaradeenna waalidiinteenna iyo odayaasheenna iyo waxgaradkeenna iyo mas-uuliyiinteenna intuba inayna fahmin ayaa kuu soo baxaysa oo aan nahay dad geyi maran jafahaya mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta ciidamka iibi waxaa la yidhi canaanka yaab cido ma doojiyo